ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha jumaaduthaani ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobadaah maanta oo taladaah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza oo weli halkooda ka sii soconaya iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ay boqolaal ruux shuhada iyo dhaawac noqdeen dalka suuriya oo laga helay xabaalowdareedyo dad ka badan boqol kun oo ruux oo uu dilay nidaamkii talada laga tuuray ee bashaar al asad taliska ciidanka maraykanka oo sheegay inuu beegsaday xarunta laga hago howlgallada ee kooxda xuutiyiinta ee waddanka yeban sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ruushka oo saaka lagu dilay qarax lagula beegsaday magaalada moskow ee caasimadda waddankaas mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo fuliyey weeraro khasaare badan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka fagner sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa lagu arkay gudaha xabsigii seednaayo kadib markii talada laga tuuray nidaamkii nuseyriyada ah ee gumaadka ba'an ku ahayay muslimiinta reer suuriya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ay boqolaal ruux shuhada iyo dhaawac noqdeen haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsan ee khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon isdeedaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka godoonsan ee khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jabiyey askarta saa'inada yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqiimaha ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ku bartilmaameysadeen dadka shacabka aan waxba galabsan kuwaasoo ku sugan xerooyinka barakacyaasha madaarista ay gabaadka ka dhigteen iyo weliba guryahay dadka qaxootiga iskugu yimaadaan waxayna warbaahintu warinaysaa in duqaymahaas ay shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruux oo shacab abri ah waa berigii hore maanta oo talaada ah ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay duqin aad u xoogan ka geysteen xaafadda addaraj ee bariga magaalada khaza waxayna duuqayntu si gaara u beegsatay guri ay dad shacabba ku sugnaayeen oo xaafaddaasi ku yaala waxaana la warinaya in halkaas ay ku shahiideen toban ruux oo falastiiniyiin ah oo saddex ka mid ay yihiin carruur aad u yaryar ilo xogoogaal oo ku sugan isbitaalka almacmadaaniya ku yaala bariga magaalada khaza ayaa waxay ku waramayaan isbitaalka la keenay dad ay xubnaha qaar ka maqan yihiin shuhado tiro badan iyo sidoo kale dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba guriga la beegsaday waad u burburayaana waxay dadka ka shaqeeya gurmadka reedka sheegayaan in dhagaxaanta hoostiisa ay ku maqan yihiin tiro ka badan kuwa bannaanka jooga waxaana sidoo kale ay goobjoogayaal sheegeen in duqaynta ay sababtay dab aad u xoogan inuu goobta ka kaco qoys ka kooban dhowr iyo toban qof isla markaana dib ugu soo laabtay gurigooda oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqayn bareer ah waxaana la warinayeen halkaasay ku shahiideen qaar badan oo ka mid ah qoyska halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale kooxaha gurmadka oo warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in burburka dhagaxaanta hoostiisa ay ka soo saareen saddex ruux oo shuhada ah haatanna ay weli baadigoob ugu jiraan dad kale oo halkaasi ku maqan waxay sidoo kale sheegeen duqaynta ay geysatay khasaare ka kooban dhimasho dhaawac iyo burbur sidoo kale waxaa korortay khasaaraha ka dhashay duuqayntii cuslayd ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen madrasada alkhaliil ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah waxayna haatan gaartay in ka badan afartan iyo saddex shuhada ah iyo boqolaal kale oo dhaawacyo kala duwan qaba agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta ee maamulka qidaaca khaza ismaaciil athawaaba ayaa shir jirayd oo uu qabtay wuxuu ku sheegay in ciidamada yuhuud ay marinka ka wadaan gobodfalle kala duwan oo bani aadamnimada ka baxsan wuxuuna tilmaamay inay begsi gaara ku haya dadka barakacyaasha iyo dadka riidka ah waxayna warbaahinta ka hor sheegaan in duuqiimahan ay si gaara ugu beegsadeen xubno sare oo ka tirsan ururka muqaawamada agaasimaha ayaana wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday xasuuqay ciidamada yuhuuddu ka geysteen madrasada alqaliil ay ku taala magaalada beetxanuun ee dhacda waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza waxuuna sheegay in uu ahaa mid ay ciidamada yuhuuda si ulakaaca u geysteen islamarkaana ogaayeen madrasada ay ku sugan yihiin odarayda ah saacado gudaheed ayaana waxaa halkaasi ku naf waayey in ka badan afartan saddex ruux oo shacabreed ah badankooduna ay yihiin dumar carruur iyo waayeelahan waxba galabsan isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay inay sii korotay tirada madaarista hoostaga norwa ay beegsadeen ciidamada gumaystaha yuhuudda iyaduona haatan marayso wax ka badan boqol labaatan saddex madaraso ay ku hoyanayeen dadka barakacayaasha ee ka soo qaxay deegaanadooda guryahooduna ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda wuxuuna tilmaamay in ciidamada saynada yuhuudda ay beegsadeen xarunta kooxaha gurmadka riidka wuxuuna tilmaamay athawaabah in ciidamada yuhuudda si ulakaca u beegsadeen xarunta kooxaha gurmadka riidka ay ku leeyihiin marinka khaza xasuuqan wuxuushlimada ayna saynadu ku dileen afar xubnood oo ka tirsan kooxaha gurmadka waxayna midda sii kordhisay tirada dadka ka shaqeeya gurmadka ay ciidamada yuhuudda ku dileen duuqiymahooda waxayna haatan gaarteen ka badan sagaashan iyo saddex ruux labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu tilmaamaya thawaabah in ciidamada yuhuudda ay duqeymaan kala socleen ku beegsadeen dadka shacabka ee ku sugan dhismayaasha ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza iyo si guud ahaan deegaanada marinka khaza isagoona sheegeen labadasi maalmood ay shahiideen wax ka badan boqol ruux oo afartan iyo laba ka mid ay ku shahiideen duqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka geysteen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza xasuuqyada gumaadka wuxushlimada iyo siyaasadda gaajisiinta ay ku kacayaan ciidamada yuhuudda ayaana weli halkooda kasii soconaya sida uu tilmaamay ismaaciil thawaaba maalmihii lasoo dhaafayna waxaa sii korortay xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda kuwaasoo ay si gaar ugu beegsanayeen dadka abriyada sida barakacayaasha ku sugan isbitaalada bukaanada dadka ka shaqeeya gurmadka iyo weliba dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada duuqiimaha marinka ka soconaya afar iyo tobanka bil ayaana wuxuu tilmaamay ismaaciil thawaaba inay ku shahiideen kumanaan carruur dumar iyo weliba waayeelle iskugu jira iyadoona goodoonka ka jira waqooyiga uu halkiisa kasii soconaya rajanaana laga qabin ciidamada yuhuud ay halkaasi iskaga baxaan mana jirto wax gurmada oo soo gali kara waqooyiga marinka xilli ay sii darnaanaysa macluusha ka jirta guud ahaan qidaaca khaza xaaladan ay ku jiraan reer khaza ayuuna thawaaba mas-uuliyaddeeda dusha kaga tuuray maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladaha dabadhilifka u ah sida maraykanka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka waxayna ciidamada yuhuudda ku caawinayaan wax walbo ay ku sii wadi karaan xasuuqa iyo gumaadka shacabka rayidka waxay sidoo kale isku dayeen ay afka qabtaan suxufiyiinta soo gudbinaya tacadiga ka soconaya khaza iyagoona si barira u beegsanaya goobaha iyo guryaha ay ku tuhmayeen dadka suxufiyiinta ah haddaba aan dib ugu laabanaa dhacdooyinka deegaanka ribaad ee ku yaala magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza waxay ciidamada saynada yuhuuddu ka geysteen duqeen diyaaradeed oo aad u culus waxaana halkaasi ku shahiday sida la soo warinayo dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwa kale isla deegaankani madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen waxaana ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale laba ruuxoo falastiiniyiinna ayaa ku shahiiday duqeen ciidamada yuhuudi ay ka geysteen guri ku yaala isla magaalada beetilaahi ee waqooyiga marinka khaza kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidai ay soo warinayeen dad goobjoogayaal ah goob ay iskugu yimaadeen dad shacaba oo ku taala xerada ashaadi oo ah xerada ugu weyn ee barakacyaasha reer khaza ayaa waxay ciidamada yuhuudi ka geysteen duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaa ku shahiiday afar ruux halkii ay dhaawci kala duwan soo gaareen shan iyo toban ruux oo kale laba ruux ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen toogasho ciidamada yuhuudi ay ka geysteen magaalada rafax ee dhacday cirifka fog ee koonfurta marinka khaza duqeyn ka dhacday anusiraad ayaa waxaa sidoo kale la warinayaa inay ku shahiideen saddex ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxay ciidamada gumaystaha yuhuudda magaalada khaza iyo deegaanada hoosyimaada ka geysteen duqeymo kala cayn ah waxaana halkaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waa berigii hore ee maanta ilaayo iminka duqeymo kala duwan oo ka dhacay magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ayaana waxaa ku sheeday siday warbaahintu soo warinayso in ka badan sagaal iyo toban ruux oo shacabreed ah badankooduna ay yihiin dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan halkii ay dhawci kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale xasuuqeed u daran oo ay ciidamadii hudug ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaleoo tiro badan guud ahaan xasuuq ay ciidamadii hudug geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaaf ayaana gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo laba ruux halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan laba boqol iyo saddex ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhaadah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba ay ku hosxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun iyo labaatan iyo sideed ruux halkii ay dhawacyadan marayaan ka badan boqol iyo lix kun sagaal boqol lixdan iyo laba ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilo uu socdo dagaalka marinka goodoonsan ee khaza ay ciidamada yuhuda si isku mid a u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ay saar xandaraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah ugu dambayntii kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushlimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuud ayaana iskugu jira kuwa toos ah duqaymo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagallah oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey cadowga talis ciidamada yuhuud ay ku leeyihiin bartamaha xerada jabaaliya ayay dagaalyahanada muqaamadu ku garaaceen tiro hoowiyaal ah oo khasaaro badan u geystay ciidamada yuhuudda xilligii la duqinayay saldhigga ayaana waxaa ku sugnaa askar iyo saraakiil ka tirsan cadowga yuhuudda kooxaha muqaamada falastiin waxay sidoo kale beegsadeen dhismo ay ku dhuumaalaysanayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala magaalada rafaax ee dhacday cirifka fog ee koonfurta marinka khaza waxaana la waranayeen dagaalyahanada muqaamada ee dhismahani ku beegsadeen gantaale kala duwan xubnaha ka tirsan ciidamada yuhuudda ee dhismaha ku sugnaayaana waxaa ku soo gordumay saqafkii iyo derbiyadii guriga iyadoona halkaasi ay ku nafwaayeen laba ka mid a ciidamada yuhuudda halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaadheen shan askari oo kale sida ay warinayso idaacadda ku hadasha afka ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda dagaal toosa ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay magaalada jiniin ee waqooyiga daanta galbeed ee gumaysiga yuhuudda ku hor jiraa dagaalka oo socday in muddo ah ayaana waxaa khasaare xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada daalimiinta ee yuhuudda iyagoona laga dili tira askar ah kuwa kalena laga dhaawacay
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
mahadsaned haashimo cabdinaasir waxaa dalka suuriya laga helay xabaal wadareedyo laga soo saaray meydadka dad gaaraya boqol kun oo ay laayeen maamulkii talada laga tuuray ee bashar al asad hogaamiyihii xukunka laga farmuruujiyey bashaar al asad iyo ciidankiisa waxay waddanka suuriya ka geysteen waxaliga saliimka aysan gelayn oo ay kula kaceen dadka muslimiinta suniyiinta ah ee reer suuriya waxay burbur iyo lama degaan ka dhigeen magaalooyin dhan oo bulshadii joogtay lalaayay intii kale oo ka badbaadayn ay naftooda kala carareen waxaana markii nidaamka nusayriyada waddanka lagala wareegay lagu arkay gudaha suuriya xabsiyo waaweyn oo dadka lagu tacdiibiyo iyo goobo sida kawaanka dadka loogu biran jiray iyadoo weli ay maqan yihiin dad badan oo suuriyaan ah oo lagu laayahay gudaha waddanka islamarkaana la helay macluumaadka labaiy labaatan xabsi oo infiraadi ah oo ku yaala gudaha suuriya ayaa waxaa shan xabaal wadareed oo ay ku asnaayeen dad la sheegay tiradooda inay gaarayaan boqol kun oo ruux laga helay deegaan qiyaastii afartan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ah ee dimashik ee waddanka suuriya dadka ayaa dhammaan meydadkooda goobta laga soo qaaday waxaana xasuuqay sida muuqata nidaamka nuseyryada ee ku amartaagleynayay suuriya sannadihii lasoo dhaafay iyadoona la rumaysan yahay inay jiraan xabaalo wadareedyo kale oo ku yaala gudaha dalka suuriya kuwaasoo ay ku aasan yihiin dad isugu jira suuriyaan amerikan iyo britaniyiin iyo ajaaniib kale sidoo kale dhowaan waxaa gobolka daraca ee koonfurta dalka suuriya laga helay xabaal wadareed laga helay meel kaabiga ku haysa beer ku taala gobolkaasi dadka laga soo saaray xabaashaas ayaa tiradooda gaaraysa toddobaatan ruux xabaal wadareedan ayaa waxaa soo xaqiijiyay oo ogaaday islamarkaana soo gudbiyey mid ka mid a dadka beeralayda ah iyadoona bannaanka loo soo saaray koob iyo soddon ruux halka weli ay harsan yihiin in laga soo saaro sagaal iyo soddon qof kale dhinaca kale lafo bani aadam ayaa laga helay muqayimka yarmuuq ee ka tirsan magaalada dimashik caasimada u ah waddanka suuriya kuwaasoo gebi ahaanba ku burburay duqaymihii waddanka ka dhacay ay ka dambeeyeen nidaamka bashaar al asad iyo xulfadiisii markaad aragtid muqaymkan waxaad soo xasuusanaysaa gumaadka ka socda magaalada khaza iyo sida ay cadowga yahuudda u burburinayaan xaafadaheeda haatan muqayimka yarmuuq oo keligiisa magaalo ah islamarkaana ay ka dhisan yihiin daaro aad u dhaardheer oo gebi ahaanba burburay waa lama degaan bahlogaleen ah dadka ayaa dib ugu soo laabanaya guryahooda iyagoo hindhaindhaynaya dibna u xasuusanayaan dhacdooyinka argagaxa lahaa ee mahadhooyinka ku reebay ee goobjoog u ahaayeen sannado ka hor intaan meesha laga saarin nidaamka dhiigacabka ah ee hogaaminayay bashaar al asad kadib markii god weyn iyagoo garbaduub ah lagu tuuri jiray si naxariis daro ah gumaadka suuriya ka dhacay sannadihii aynu soo dhaafnay oo geystay nidaamka mujrimka ee hogaaminayay bashaar al asad waa mid ka daran kan haatan ka socda marinka go-doonsan ee khaza markaaad aragto gudaha suuriyana waxaa wax yar kula noqonaya gobodfallada ka socda khaza marka meelaha qaar aad fiiriso si la mid ah sida reer khaza la rabo in dhulkooda yahuudda la wareegto ayaa reer suuriyana la rabay in dhulkooda shiica la isaga kalkeenay daafaha dunida lagu wareejiyo geeska kale taliska ciidamada maraykanka ayaa sheegay inuu beegsaday xarun laga hago howlgallada xuutiyiinta ee ka dagaalama yeman duqayntan oo ahayd mid cusub oo dhanka cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka ayaa dhowaan ka dhacday waddanka yeman ee dhulka jasiiratul carab dowladda maraykanka waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay taliska laga hago howlgallada xuutiyiinta sida howlgallada ka dhaca badda ah ee marar badan lagu beegsay maraakiib uu leeyahay maraykanka iyo kuwo kale oo ganacsi oo qaar badan oo ka mid ah ay leeyihiin reer galbeedka iyo yuhuudda warbaahinta taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhankeeda sheegtay warka ku saabsan waxayna xuseen oo ay tibaaxeen in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay duqaymo ka geysteen degmada safiya ee ka tirsan magaalada sanca ee caasimadda u ah waddanka yeman faahfaahin intaas dheeriyaa kamaan helin duqayntan iyo haddii ay jiraan waxyeelo baaxad weyn oo ay ka dhasheen dhowaan ay ahayd markii diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka oo ay leeyihiin maraykanka oo ingiriiska ay duqayn la beegsadeen gobolka alxudayd ah ee waddanka yeman halkaasoo fariisimo waaweyn ay ku leeyihiin maleeshiyaadka isku magacaabay xuutiyiinta oo taageerada ka hela dowladda shiicada ah ee iiraan dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ruushka ayaa saakay qarax lagula beegsaday gudaha magaalada moscow ee caasimada waddanka ruushka taliyaha ciidamada ka hortaga hubka kiimikada iyo baalojiga ruushka ayaa lagu qarxiyey qarax saaki oo talaado aheyd lagula egtay gudaha magaalada moscow ee caasimada waddanka ruushka qaraxan oo ahaa mid loogu sii diyaariyey sarkaalkan sare halka laga galo dhisme la degan yahay oo ku yaala wadda laami ah oo marta mandiqada riyanisk ee boorsabakit ee ka tirsan magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka waxaa sidoo kale la dhintay sarkaalkan lagu magacaabi jiray kirilof istaafkiisa gaarka ah oo la socday waxaana qaraxa oo ahaa mid miino oo la sheegay inuu haleelay xilli ay ka soo baxeen dhismaha sida ay warar qaar ama masaadirta qaar sheegayaan sarkaalkan qaraxa lagu dilay ayaa ahaa nin aad uga dhex muuqday ciidamada ruushka war goor dambe oo duurnimadii maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda ukrein ayaa lagu sheegay inay fuliyeen howlgal guulaystay oo dhegta dhiigga ugu dareen taliyaha ciidamada ka hortaga hubka kiimikada iyo bayolojiga ruushka oo ay magaciisa ku sheegeen kirilof xukuumadda kiyef ayaa sheegtay inay sii wadi doonto ugaarsiga ka dhanka ah saraakiisha ciidamada kuwa ugu caansan ee ka tirsan xukuumadda moscow kuwaasoo kaalin mug weyn ku leh dagaalka ka dhanka ah xukuumaddooda ugu dambeyntii mujaahidiinta jamaacada nusratul islaamulmuslimiin ayaa fuliyey weeraro khasaare culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka fagnar iyo sidoo kale mujaahidiinta waxay ka tacsiyeeyeen gobodfalaha wuxuushnimo oo ka dhacay dalka maali oo ay geysteen ciidamada maali iyo maleeshiyaadka fagnar weerarka ugu horeeya oo ah miino ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada fagnar wuxuuna ka dhacay koonfurta magaalada nambaale ee ka tirsan waddanka maali qarax ayaa haleelay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen kolonyada ka tirsan maleeshiyaadka fagnar sawiro laga soo qaaday halka uu qaraxa ka dhacay oo lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya gaariga miinada haleeshay oo gebi ahaantiisaba laba qaybood u qaybsamay iyo hub noocyo kala duwan leh oo nusratul islaam ka furteen maleeshiyaadka fagnar kadib markii weerar foolka fool ah oo ka min ah ka dhacay halkaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaamulmuslimiin ee ka howlgala dalka burkina faso ayaa saddex qarax miino oo la beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda burkina faso oo roonda ku jiray waxaana qaraxyadan ka dhaceen duleedka magaalada jibu ee ka tirsan gudaha dalka burkina faso sidoo kale jamaacada nusratul islaamulmuslimiin ayaa ka tacsiyey gobodfallo wuxuushnimo ah oo ka dhacay dalka maali ciidamada maali iyo maleeshiyaadka murtadiqada fagnar ee wuruushka tababaray ayaa goodfallo ka geystay gudaha dalka maali kuwaasoo ay ku laayeen dad shacab ah bayaan ku qornaa luuqadda carabiga ah oo ka soo baxay mu'asasada warbaahineeda azalaaqa oo ku hadashaafka nusratul islaamulmuslimiin ayaa lagu sheegay xasuuqyo bahalnimo oo ay geysteen ciidamada maali iyo calooshadu shaqaystayaasha ruushka ku ugaarsado ee fagnar waxay gubeen guryo ay degan yihiin dad rayid ah oon waxba galabsan ugu yaraan waxaa si xun goobta loogu dilay saddex ruux walaa xawla walaa quwata ilaa billaah ayaa lasii raaciyey bayaanka ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqa mujaahidiinta waxay warkooda ku sheegeen in falalka guracan ee noocan ay soo laabteen islamarkaana ay geysanayaan ciidamada maali iyo maleeshiyaadka caluluusta ee isku magacaabay fagnar bayaanka ka soo baxaya zalaaqa waxaa ku lifaaqnaa sawirada dadka shacabka ah oo si xun u laayeen ciidamada isku dhafka ah ee ka dhacay dalka maali sawirada waxaad ku arkaysaa maati rayid ah oo guryahooda dab la qabatiyey kuwaasoo qaarkood inta ay xabad kala daaleen maleeshiyaadka ay gubeen jirkooda mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sheegay in dhiigga dadkan muslimiinta ah iyo kuwii horey u xasuuqeen askarta maaliyo maleeshiyaadka fagnar dhiigooda uusan hodur noqon doonin insha allah mar kasta iyo goob kastana ay ku bagnugoon doonaan ciidamada maaliyo maleeshiyaadka fagnar ugu dambeyntii mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa tacsiyo tiiraanya leh u diray ehelada dadkooda sida xaqdarada ah loo xasuuqay waxayna mujaahidiinta ugu baaqeen ehelada inay sabraan iskana dulqaadaan cadowga dhiigmiiratada ah xasuuqan bahalnimada ah ayaa ka dhacay tuulo lagu magacaabo kan marwar oo afar iyo fartan kilomitir u jirta magaalada diwiya tanaadas ee dhaca gudaha dalka maali dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkuugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
أنا الذي أسرى الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaa lagu arkay gudaha xabsiga saydnaayo kadib markii talada laga tuuray nidaamkii nuseyriyada ah ee gumaadka ba-an ku hayay muslimiinta reer suuriya waxaana ah warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
kadib markii talada dalka suuriya laga tuuray nidaamkii nusayriga ahaa dadka reer suuriyaana ay iska xoreeyeen gumaysigii ay ku haysay caa'ilada reer asad oo dalkan muddo ku takrifalaysay waxaa marba marka ka dambaysa soo ifbaxaya jaraa'im iyo gaboodfalle ka baxsan filashada aadamaha kuwaasi oo uu ku kacay nidaamkii nusayriga ahaa ee uu hogaaminayey dhiigyacab bashaar al asad arrimaha ugu xanuunka badan caalamka oo dhanna ka ilmaysiiyey waxaa ka mid ah siraha qarsoon ee loogu tegay xabsiyadii dulmiga ee maamulka bashaar al asad uu ka hirgeliyey gudaha dalka suuriya kuwaasi oo ugu talagalay in uu ku xanuujiyo cid weliba oo ka hor imaada doonistiisa guracan kana dhiidhisa dulmiga aanan geedka loogu soo gaban ee ka dhanka ah bulshada muslimka ah ee reer suuriya labada xabsi ee saydanaaya iyo tadmurba waa labada meel ee ay ka imaanayso qayladhaanta ugu badan maadaama ay labadan xabsiba ahaayeen laba sijni oo mahadhooyin qaraar lagu leefsiiyo dadka maxaabiista ah ee gacanta ugu jiray nidaamkii al asad kuwaasi oo in muddo ah aanan helin gacal codkiisa ku garab istaago ama awood xaqooda ka dhiidhisa dhanka kalena ka dhicisa nidaamkan mujrimka ah shabakada warbaahineed ee aljaziira ayaa waxa ay heshay dukumentiyo laga keenay xabsiga saydanaaya oo ah xabsi ay sumcaddiisu xun tahay oo ku yaallo baadiyaha magaalada caasimadda ah ee dimishiq kuwaasi oo daaha ka rogaya caddaymo deldelaad wadareed ah dhanka kalena ay ku qoran yihiin magacyada dadkii maxaabiista ahaa ee sida gardarrada ah dilka loogu geystay sannadkii labada kun koob iyo labaatanka sida ku cad mid ka mid ah warqadaha dukumentiriga ah taasi oo cinwaan looga dhigay si xeel dheer ayay qarsoodi u tahay ayaa waxaa lagu sheegay in lixdan iyo toddoba maxbuus oo ku sugnaa xabsigan ay la baxeen si ay deldelaad ugu fuliyaan labada maxkamadood ee militariga ah islamarkaana kale ah maxkamadda koowaad iyo tan labaad ee ciidamada qalabka sida ee bashaar al asad sidoo kale wathaa'iqda ay heshay aljaziira ayaa daaha ka rogaysa in dadka la deldelay ee ka mid ahaa maxaabiistii ku xirnayd xabsiga saydanaaya ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsanaa nidaamkii la riday ee dalka suuriya kuwaasi oo ka kala tirsanaa guutooyinka toddobaad sagaalaad iyo siddeed iyo tobnaad ee ciidankii nusayriga ahaa dhankeeda saxiifadda wararka ee britishka ah the times ayaa sheegaysa in ay aad u badan tahay tirada dadka maxaabiista ah ee uu xabsiga u taxaabay maamulka al asad tan iyo bilowgii kacdoonka suuriya sannadkii labada kun koob iyo tobanka tiradan aadka u badan ayaa waxaa qayb ka ah boqol soddon iyo lix kun oo qof kuwaasi oo si gaar ah loola socday xilliganna waxaa xabsiga ka soo baxay soddon iyo kow kun oo qof tani ayaana qasab ka dhigaysa in ugu yaraan boqol iyo shan kun oo maxbuus lagu dilay amaba ay ku dhinteen daakhilka xabsiyada bashaar al asad uu ka samaystay dalka suuriya afar iyo labaatankii sane ee uu dimishaq haystay si middan la mid ah waxaa jira caddaymo uu ictimaadayo wargeyskan biritishka ah kuwaasi oo isa soo taraya sidaba ay daabacday the times caddaymahan ayaana wada muujinaya in tiro dad maxaabiis ah lagu duugay xabaalo wadareed kuwaasi oo dhaca mandiqadda alkhatiifa oo taqriiban konton kilomitir kaga beegan magaalada dimashik geeskeeda waqooyi bari ila xogeedyo kale oo xog ogaal ah ayaa waxa ay iyaguna tibaaxayaan in ay jiraan kumanaan dad ah oo si qarsoodi ah loo xabaalay intii u dhexaysay sannadaha labada kun saddex iyo tobanka ilaa labada kun shan iyo tobanka dadyowgan ayaana ku xirnaa xabsiga saydanaaya ka hor dilkooda sidaba ay caddaynayaan ilaha ku doodaya in ay xog ogaal yihiin moxamed abulbaha waa mucallim afartan jir ah oo ku nool magaalada alkhatiifa waxa uu sheegay in uu deegaankiisa maalin ku arkay askar ka tirsanayd xukuumadda al asad kuwaasi oo godad waaweyn oo konton mitir gaarayo ka qoday deegaanka toddobaadyo kadibna waxaa ina soo galay buu leeyahay abulbahaa shiir aad u qarmoon kolkaan askarta weydiinayna waxay inoogu jawaabeen urtaasi waa dadyowmeyd ah maxbuus cimaad aljaam isna waa mid ka mid ah dadka reer suuriya oo in ka mid ah cimrigooda ku soo qaatay derbiyada ciriidhiga ah iyo hogagga madow ee xabsiga saydanaaya waxa uu cimaad werinayaa dhacdo foolxun oo uu dhaayihiisa ku arkay intii uu ku cadibnaa xabsigan isagoona sheegay in maxaabiis kooxa kooxa ah oo ka bilowda konton qof ilaa afar boqol oo qof intii uu xirnaa oo keliya la deldelay waxa uuna intan sii raaciyey in bil weliba maxaabiis la deldeli jiray sijniga saydanaaya waxa uu ku yaallaa goob soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda u ah suuriya ee dimashik waxaana la dhisay kun sagaal boqol iyo siddeetameeyadii waxa uu kawaankan ka kooban yahay laba qaybood xagga dhismaha waxaana labadan qaybood loo kala yaqaanaa dhismaha cad iyo dhismaha cas sidoo kale waxaa xabsigan lagu tiriyaa mid ka mid ah xabsiyada militari ee ugu adag islamarkaana ku yaalla dalka suuriya kawaanka dadka waa magacyada sidoo kale loogu yeero xabsiga saydanaaya sababa ku aadan jirdilka iyo cadibaadda gudihiisa taallo waxaa sidoo kale xabsigan lagu naanaysaa xabsiga cas iyadoo loo nisbeenayo dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee uu martigeliyey sannadkii labada kun iyo siddeedda maalmihii ina dhaafayna baraha bulshada ayaa waxaa hareeyey muuqaal kooban kaasi oo soo bandhigayay haweenay waayeel ah oo siddeetan iyo shan sanna lagu sheegay cimrigeeda muuqaalka ayaa muujinaya haweenaydan oo laga soo saarayo xabsiga saydanaaya oo ay ku xirneed tan iyo sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii calaamadaha murugta iyo catowga ayaa ka muuqanayay wejiga haweenaydan waayeelka ah ee ay tinteedu caddaatay maqaarkeeduna dhammaaday kadib markii laga soo saaray xabsiga iyadoona raggii xoreeyey ka codsatay in aanay keligeed ka tegin macluumaadka qaar ee ilaa hadda aanan la xaqiijin ayaa ku warramaya in ay haweenaydan ahayd kalkaaliso caafimaad oo ka xamaalato magaalada dimashik ayna xabsiga u gashay sababo ku aadan in ay haweenay kale oo saaxiibteed ahayd ay kula talisay in aanay gabadheeda ku darsan nin askari ah oo ka tirsan nidaamkii bacfiga ahaa ee waayahaasi ka jiray dalka suuriya markii uu askariga warkaasi ogaadayna haweenaydan ayuu xabsiga u taxaabay intaasi kadibna warkeeda ayaa ka go'ay dunida tan iyo waagaas siddeedii bishan socota ee disembar ayay ahayd markii ay kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ku guulaysteen in ay gudaha u galaan xabsiga saydanaaya iyo in ay soo xoreeyaan dhammaan dadkii uu xorriyaddooda ka xarimay nidaamkii nusayriga ahaa kolkaasi ayayna kooxaha kacdoon wadayaasha ay cilaamiyeen in ay rideen xukuumaddii dhiiggacab bashaar al asad ayna la wareegeen magaalada caasimadda ah ee dimashik
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkana mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري